bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa iyo daljir waa shan iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijkaaad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona puntland oo maanta si rasmiya looga dhawaaqay furashada iyo weliba diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed doorashadii madaxweynaha galmudug oo mar kale dib loo dhigay guddiga culimada ee gurmadka abaaraha oo iyaguna maantay in ka badan boqol boodood gaarsiiyey deegaano ka tirsan gobolka nugaal shirkada dahabshiil oo iyaduna lacag ku wareejisay guddiga abaaraha ee degmada baranbaale maalinta loo asteeyey la dagaalanka iyo kahortaga cudurka qaaxada oo maanta gaalkacyo laga xusay culimada ehlusunna waljameeca ee gobolka mudug oo iyaguna samaystay dallad ay ku midaysan yihiin arday ka qalin jebisay macadka alcimre brivate school ku yaalla magaalada gaalkacyo oo shahaadooyin la guddoonsiiyey naafada degmada balanbaalle ee gobolka galgaduud oo iyana ka cabanaya xaalad nolol xumo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna barnaamijkooda ka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijka u dhaafana ay mar kale kaga bogan karayaan website-ka iyo radio daljir dotcom aniga jamaal faarax aadan ayana barnaamijkeedi la socodsiinaya caawa iyo daljir wahagaaga inuu gudagal leh madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta ka qayb galay munaasabada lagu daahfurayey furashada iyo weliba diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed oo la doonayo in puntland laga hirgeliyo xafladda furitaanka oo ka dhacday magaalada garowe ayaa madaxweynaha ka soko waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada saraakiil ka socotay madaxtooyada puntland ururada bulshada rayidka siyaasiyiin isimo culimaa uddiin iyo weliba marti ka socotay beesha caalamka warbixin amuurtaa ku saabsan waxaa magaalada garowe ka soo diray weriye axmed sheekeeye guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland ayaa maanta si rasmiya u bilaabay furitaanka iyo diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ku dhacaya habka nidaamka asxaabta badan ee puntland guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland maxamuud soofe xasan ayaa tilmaamay in guddigoodu ay si rasmiya u bilaabanayaan qabashada iyo diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee puntland waxaana uu goobta ka ballan qaaday in wakhtiga u harsan ay kusoo afmeeri doonaan hawsha u taalla anigoo ku hadlaya magaca guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ee puntland tebek waxaan maanta halkan ku soo bandhigaynaa furashada iyo meelmarinta nidaamka ururada siyaasadda dowladda puntland furitaanka ururada siyaasadda puntland waa qodob distooriya sida ku cad distoorka boqol iyo labiyo toban ee distoorka waxaa kaleoo ku dhawaaqidda iyo meelmarinta ururada siyaasadda puntland awood u leh inay ku dhawaaqaan guddida ku-meelgaarkaa ee puntland sida ku cad qodobka boqol afar iyo toban ee dastuurka puntland guddiga doorashooyinka puntland waxaa la magacaabay afar iyo tobankii febraayo laba kun lix iyo tobankii maadaama ay puntland ka guurayso nidaamka qabaa'ilka una guurayso nidaamka doorashooyinka asxaabta badan maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka maaraj bisha saddexaad laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaa guddiga doorashooyinka ku-meelgaarkii ku dhawaaqayaa in la furay ururadii siyaasadda puntland laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun iyo toban haddaba cid kasta oo danaynaysa furashada urur siyaasadeed waxaa macluumaadkii la xidhiidhay arrimaha ururada ay u baanaayeen sida habraac xeerka ururada siyaasadda iyo foomka diiwaangelinta waxay ka raadsanayaan oo ka soo doonayaan oo hadda laga bilaabo diyaar ay ku yihiin xarun xafiiska guddiga doorashooyinka puntland ee magaalada garowe guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland xuseen xaaji yaasiin diiriye ayaa dhankiisa xusay inay lagama maarmaan tahay si aysan u soo noqon caqabadihii horey u dhacay oo kale in ururada siyaasadeed ay noqdaan kuwa furan si muwaadin kasta oo reer puntland uu ugu taamo furashada iyo weliba ka qaybgalka ururada siyaasadeed
dhibaatada marka wixii laga bartay ururadii hore in maanta kuwa kan laga taxadiro dhibaatooyinka waxaan xusuustaa ugu faraha badnaa saddex urur bay ahaayeen saddexdii urur markay baasha soo dhawaato laba kamida tiraahda ama mid kamida idhahda anuga ka baxay markaasaa lalamusha markaa waa ka baxay wixii la soo dhawaado ururkii baa baabiya taa kudhigeya waxaa kale dadweyneheena uu husay oo waxa weeye waktigii waxaa la yidhi waa soo gabagabanaya waxaa kaloo wax muddo u baahan bisleen u baahan dadka kalacinsa u baahan marba marba waxba isku kaataay madaxweynaha puntland oo hadal taariikhiya madasha ka jeediya ayaa ku dheeraaday waxtarka iyo qiimaha ay u leedahay shacabka puntland dimuqraadiyad lagu saleeyay diinteenna iyo weliba dhaqankeenna wanaagsan waxaan u baahanahay marka in dimuqrasiyad noo shaqaynaysa aan samaysano inay noqoto dimuqrasiyad compliant la-a diinteena islaamka aan ka hor imaaday waxaan rabnaa inay noqoto dimuqrasiyad valueskeenna iyo dhaqankeenna ka turjumaysa inay noqoto dimuqrasiyaddii geedkaan rabnaa dimuqrasiyaddii geelaan rabnaa waa inay dhaqankeenna ay ku beesgaraysan tahay usan ka hor imaanayn daban haddana waxaa jira common values oo badan oo dadku ay wadaagaan adduunka meel walba ay joogaan bini aadamku waa isku baahi waa isku damci wax badan bayna wadaagaan marka ma aha inaan leenahay marka of course waxaan u baahannahay mid annaga axwaasheenna ka tarjumayso marba horu marinayso tadawur suubinaysa inaanu samaysano laakiin haddana waa ina tahay mid la jaan qaadi karta dimuqrasiyada adduunka sidoo kale sababtoo adda dadku meel kasta joogaanba waxa weeye wanaagga way wada jecel yihiin waana ay wada rabaan dhinaca kale madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in dimuqraadiyaddu ay tahay mid lagu ilaalinayo xuquuqda bulshada inteeda tamarta yar isla mar ahaantaasina door ka siinaysa dhiibashada fikirka uu qabo ruux kasta oo muwaadin ah dabcan puntland sideed toban sano ayay jirtaa way isu soo bedelaysay way soo qurxunaanaysay meel fiican bayna maraysaa waxaan rabnaa marka inay u gudubto nidaamka hadda jira nidaamka fiican inaan gudubnaan rabnaa wax hadda loo jiraahay waa noo wanaagsan yihiin waana lagu soo mooday waana lagu soo shaqeeyey intii barnaamijkaas soo waday oo budugayaasha odayaasha ismada ay u ahaayeen ugu horreeyaanna waan kaga mahadnaqaynaa runtii meel fiican bay soo gaartay puntland haddana waxaa weeye inay trajectory kala qaadato oo ay meel kale u duusho ayaan rabnaa barnaamijka marka dimuqrasiyiintu waxaan rabnaa inuu noqdo barnaamij noo shaqeeya dimuqrasiyadda markii la leeyahay micnaheedu maxay tahay la leeyahay hal cod iyo hal qof hal cod iyo hal cod loo raadinaya micnaha waxaa weeye dabcan inta badan waxa ay rabto in lagu shaqeeyo laakiin haddana inta badan haddii la yihahdo waxay rabtaa lagu shaqeeyo waxaad ujeedaa marka dimuqrasiyadda lafteedu inaysan perfect ahayn wixii saxa ahaa lama oran dadka dadka dhan ra- isku wada raaci karaan marka waxaa la yidhi marka inta badan ha lagu shaqeeyo aragtidooda taa waxay keentaa waxa afka qalaad lagu yidhahdo the tyranny of the majority waxaa weeye in inta badani oo majority-ga ahi ay ku tumato inta yar xuquuqdooda taasaa keenta marka in la yidhaahdo hala ha lagu shaqeeyo aragtida inta badan laakiin waxaa ka muhiimsan in la difaaco xuquuqda inta yar madaxweynaha puntland ayaa ku booriyey shacabka puntland meel kasta ay joogaanba inay ka gudbaan qabiilka iyo qabyaaladda maadaama maanta puntland ay hormuud u tahay soomaaliya marka waa inaanu ka gudubnaa qabiilkii qabyaaladda una gudubnaa dadku in ay isku fahmaan isku doortaan isku raacaan aragtida iyo wax ay wadaagaan runta u malayn mayo qof u buka oo raba waa naqaana qabyaaladdu meesha dadka ay geyso marka inaanu ka gudubno nimankan qabali ah waxaa la joogaa qarniga kow iyo labaatanaad midada kale dee traditionna waa u leenahay oo waxa dimuqrasiyadda o somalia wax ku cusub maaha sagaal sano oo dimuqrasiyad ah oo vibrant ah oo wanaagsan ayaa dalkanu soo maray xuquuq dadka la ilaaliyo muwaadinka the sovereignty of the individual qofka muwaadinka xuquuqdiisa in la ilaaliyo dimuqrasiyadda kow ka tahay ayadii baan rabnaa marka in laga sii ambaqaado oo ay ahaato tii aan naqaanay oo wanaagsanayd mid kasii horumarsan oo soddonka afartankaa sane ee ka dambeysay sii horumartay sii tadawurtay oo kasii wanaagsan inaan samayno ayaana laga rabaa midada kale puntland waxay u tahay hormuud soomaaliya wax kastoo annagu dhexdeenna aanu nidhaahna iyo shidooyin iyo shaqaaqooyin iyo dhexdeenna ka jira puntland meesha ugu nabadda badan soomaaliya weeye meesha u horumarsan soomaaliya weeye aragtida siyaasadeed meesha ugu horumarsanna weeye soomaaliya weeye dimuqrasiyadda aan rabno soomaaliya inay ka hirgasho waxaan rabaa inay ka bilaabato puntland axmed sheekay radio daljir garowe
xubnayahow cuntadae xilka guud ka saarow xubnayahow cuntadae dhirgarataadaaho xubnayahow ninga caaliyo geyigool jeceliyo gama xubnaha diide dadkuli hangabino xubnayahow garaadsume geeridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumca u afayso
baarlamaanka galmudug ayaa dib u dhigay doorashadii madaxtinimada maamulka galmudug oo la filayay inay bishan koob iyo labaatankeeda ay dhacdo doorashada ayaa iminka loo asteeyay in ay dhacdo bisha soo socota abriil tobankeeda arrintan ayaa timi kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya mudane xasan cali khayre uu warqad u soo qoray golaha wakiilada ee maamulka galmudug taas oo kaga codsanayo muddo afartan iyo shan beriya in dib loo dhigo kulanka maanta ayaa waxaa fadhiyey konton iyo laba xildhibaan soddon iyo kow xildhibaan oo ka mid ah ayaana u codeeyey tobanka bisha abriil in doorashada la qabto waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casayr bismi illahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee sida sharafta leh uga dooday maanta ajandihii baarlamaanka horyiilay ajandahaasoo ahaa laba ajande oo isu soo hoosgelaya oo isu eg ka jawaabiddii warqaddii ra-iisul wasaaraha dalka uu noo soo qoray ee uu nooga codsaday uu uga codsaday xildhibaanada in ay afartan iyo shan cisho ay siiyaan taasoo uu uga jeeday in wakhtigaas ay wax ugu dhammaan karaan dhinac walba xildhibaanada sharafta leh markii ay ka doodeen way u hambalyeeyeen waxayna yidhaahdeen ra-iisul wasaaruhu waa mahadsan yahay waana soo dhowaynaynaa hase ahaatee galmudug dhibaataa ka jirta abaaro badanaa ka jira duruufo badan ayaa ka jira sidaa darteed dhowr jeerna way soo jiitantay doorashada waxay waxay yidhaahdeen markaa waxaan codsanaynaa in ra-iisul wasaaraha uu maarata annagoo u mahad celinaynaa wixii annaga aan qaadanay inuu nala qaato annagoo galmudug aanay xildhibaanadii matalaya aan nahay aanan qaadi karin galmudug wax inta annagu aan soo jeedinno maahane wax ka badan inayna qaadi karin sidaa darteed waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno dowladda federaalka ah waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno islamarkaasna ra-iisul wasaaraha waxaan u caddaynaynaa in aan raalli ka nahay codsigiisa iyo wixiisa kana soo jeedinayno in ay galmudug duruufaha jira darteed aanay maaragtay xamili karin afartan iyo shan cisho sidaa darteed ayaa maanta waxaa fadhiistay baarlamanka dowlad goboleedka galmudug maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo shantii bishii maarch ah kabacdi xildhibaanada waxay ka dooda waxay tiradooda ahaydna konton iyo laba xildhibaan isla markaasna dood badan kadib oo ay xildhibaanadu ka doodeen arrimankaas iyo iyagoo ku bees garaynaya xaaladaha gobolka baahida doorashada loo qabo taxgelinta codsiga ra-iisul wasaaraha ayagoo intaasoo dhan maaragtay ee qiimeynaya waxay cod ku kala heleen markaan dhex dhignay xildhibaanada oo aan doodsiinay oo aan nidhi waxa aad raalli ku tihiin adinkaa shacabka matashaan adinkoo ka turjumaysiin shacabka iyo dowladnimada galmudug intaba ka dooda way ka doodeen kabacdi natiijadii ugu dambaysana waxaan gelinay cod ayaan gelinay codkiina waxa uu kala dhacay sida tan xildhibaanada waxaa fadhiday konton iyo laba xildhibaan ayaa fadhiday konton iyo labadii waxay u kala codeeyeen sida tan soddon iyo kow xildhibaan waxa ay u codeeyeen in tobanka abriil doorashada ay dhacdo ayay u codeeyeen labaatan iyo kow xildhibaanna waxa ay u codeeyeen in ay dhacdo labaatanka abriil doorashadu inay dhacdo sidaa darteed soddon iyo kowda xildhibaan ee u codeeyey tobanka bisha inay dhacdo ayaa natiijadii ku raacday xildhibaanaduna intaas ayay isku waafaqeen annaguna waa u guddoominay waxayna dhacaysaa haddii alla yidhaahdo tobanka bisha abriil in doorashada ay dhacdo waxaan u caddaynaynaa caalamka iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ahba inayna garab istaagaan naguna taageeraan maaragtay musharaxiintana wakhtigaa ayada ah ay u soo diyaar garoobaan si maaragtay ay uga qayb galaan ay uga qayb galaan doorashada soo dhici doonta bisha tobankeeda abriil dhici doonta waxaa kaleetoon rabaa inaan baaq halkan ka jeediyo baaqaas oo ku saabsan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wixii maqan inay si degdega u soo xeroodaan si ay shaqadii waajibaadkoodii ay u dhaarteen ay u qabtaan waa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waana soo dhowaynaynaa
guddiga culimada ee gurmadka abaaraha ee puntland ayaa in ka badan boqol boodood oo biyo ah waxa ay gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka nugaal kuwaasoo xilligan ay ka jirto abaar aada u ba-an yaasiin cabdulaahi cali oo ka mid a guddiga gurmadka culimadiinka ee qaabisan dhinaca abaaraha oo radio daljir u warramay ayaa ka warramay deegaanada ay biyaha gaarsiiyeen iyo xaaladda abaareed ee halkaas ka jirta weliye axmed sheekeeye ayaana waraystay
degaankan guud ahaan guddigu waxa shan tiim shan kooxood annagu waxaanahan kooxdii loo diray gobolka ugaal shan beri ilaa lix beri waan ku maqnayn lix beri ka hor ilaa toddoba beri ka horeysana degmada burkilo aanu ugu yaraan toddobaatan goodood iyo usoo qaybinay waa jirtay laakiin hadda sabarkayga kuwa ugu dameeyey oo laba madax ahaa madax wuxu oo ka bilaabay meesha la dhaho dawactuug buu kasoo bilaabay ilaa koobana wuu soo maray ilaa wuxuu soo maray meesha la yidhaahdo gudub jiraan iyo baadiyihiisa igula iyo baadiyihiisa maxaan ku dhahaa meesha la dhaho maxaan ku dhahaa warguduud maxaan ku dhahaa xasbahaal baadiyihiisa adigu aagaasu soo maray biyahaas waxay ahaayeen adigu guddiga cabdikariim uuse xildhibaankii hore oo xildhibaan cabdikariim la oran jiray arrintaas ka mid ahaa anna waxaa ku jira koox kale oo u baxday xaggaan ilaa bakbak ilaa qow ilaa qundeediyo ilaa birka dheer oo meesha loo yaqaano debi oo xaggaan ceelku ka hooseysa uuskara iyo baasiyiisa geel hareeno ilaa adigu soonaha ayl ilaa tuur baan gaashay marka dhulkaa aanu maray baanu biyo ku qaybinaynay marka biyihii ilaa saddex boqol iyo dhowr dhowr iyo toban bilood bay ahaayeen haye bal dadka aad biyahaasi gaarsiiseen qaab nooceedaad ugu qaybinayseen biyaha biyaha waxaan ugu qaybinaynaa qaabka dee waa la kala liitaa waa la kala deegaano badan yahay oo hadda tu tusaale ahaan meelaha aada ugu liita aan soo aragna waxaa kamid ahay meesha la dhaho tuur oo kale waa meel uusan gaariyaashu aysan gelin waa meel qaro hoostooda waa meel oo mana aasal ahaan ceelasha meesha ceelal laasa camala baa laga dhacsanaayo laasoo qaba oo laba mitir iyo bara oo ilaa afar ceel shan ceel oo meeshaas biyaha waa la waa ayaa waa la keydiyaa ceelka laa laba habeen saddex habeen baa la keydiyaa ceelka laba dhowra qof baa la geliyaa qofkaasaa marka hoos ka soo xoqaa oo kasoo xaquuqada marba soo dardara tuujo qof yar qaato ama shay yar qaato saasaa loo dhaaniyo wuu go-aano xooluhu iyagoo ceelashu xooluhu taageerayna biyuhu dhamaadaani halkaa ugu yaraan laba boqol oo qoys baa joogtay cid gaartaana ma jirto dheelay marmar baa dheela yar galaayo oo la kulantaan xataa malaha waa meel waxaan kusoo tirnay dadka xoolihii ka dhamaadeen oo kusoo ururay ama qayb ay ka ka ka tageen oo ka hayaameen yaraan ilaa ugu yaraan meesha afartan iyo dhowr adigo afartan iyo qoys meel ugu liitay bay ku jireen meelaha kale dhulka kale oo dadkii hayaanay oo bariga aaday ayaa soo noqday oo waxay kasoo noqdeen ilaa inta qow ama dad baxsoonihiisa ku wareegsan haddii ahaan lahay dhankaas oo hodaalo iyo hareeri gurcaad iyo xubood iyo shiraar iyo muuqaal iyo dhulka noocaasa ilaa kubaasheen iyo bulgaal iyo dudbadi iyo geelhareeno iyo dhulkaas ayay baadiha ayay ku yaacsan yihiin waana dadkii soo waagi hore marka bari u raadsaday markii dambana biyihi biyo la-aan bay kala soocanayen oo dhulka biyaha le way soo aadeen dhulkaas waxaa ceelwa ceelmadow oo kale baqbaq oo kale mandheer oo kale dhulka macnaha halkaa uuskara iyo ceel ceelbu iyo marka dhibka dadka abkaarka biyaha lagu qabanayo waxay ahaayeen habka biyuhu dadka u kala badan yihiin ama xooluhu ukala bacda u kala dayacan yihiin xoolaha geelaa ugu liita oo aad iyo aad iyo aad buu maktayaya geelu waa fariisanayaa oo wuxuu rahelin ma haysto ruuxa qaybkiisa afar sano shan sano xukimo afar sano xukimo diin ruuxa qaybkiisa laba sano koor baa oo ku dhameysay ruuxa qaybkiisa baa xoolaha qaybtooda way tageen oo bariga kale way soo daabeen way fiican yihiin oo haraad maayo keliya xoolaha qaybtood haraad iyo gaajo iyo waxbaa isugu darbay walaha qaybta raashinka si dadka saddex boqol cunto loo siiya ayaa xoolaha cunto loo siiyaa annaga marka saddex boqol iyo sideed iyo toban boodood ayaa kusoo qaybinay aagaas waa gartay n waxaad sheegtay in deegaanada aad tagteen ay isugu jiraan deegaano aysan baabuurtu geli karin qaab noocee aad ku gaarsiiseen deegaanadaasi ee biyaha aad u geyseen macnaha adoo maadsan waa macnaha markaa wadowala wadoway leedahay laakiin waa meel fog waana meel karana gaari kastaa maqal haddii boodki waa loo diro xoolaha kor xoolaha korta kor baa la wixii aan socon karin baa aaggaa kora joogo un baa lasi baa baa la geeni baa baa la siinaya laakiin dawayaasha iyo gaariyaasha halkaa kufuuday geli karaan gaarigii laakiin ma geli karo dhib bay ku tahay tusaalehaan markaa biyaa u diro gabiyo bisooda istaagaya halkaasaa laga cadayaa xooluhuna sida de waktiguu maraya waktiguu adkaadaynu maraynaa xoolaha hadda joogaay waxa weye dhulka gaar waxa weye xoolo kasta gurigooda warayaa rabaa maa macquul ma noqonayso inay arooraan waa yartahay xoolo arooraan maba jiraan waaba waaba yaryihiin oo waa waxa iska yar intaa waxa dheer xoolaha waxaa barbarsada xanuun baa barbarsada oo cuntada iyo cunto la-aanta waxaa u dheer xanuun marka meelaha noocaasa haddii qayb xoolaha caafimaad hesho haddii wax ka badbaadaan ama barigaa ka yimaadeen oo roobka ay soo daaqeen duuxuudaa loo arkanaa ceelka ha loo daryeeliyo inkastoo aysan bajirin laakiin xoolaha hadda qaabka ay ay tahay waa in guryaha loo geeyo meeshaas la gaari ma gaari weyn ma geli karee meel buurta dusheeda abaabiyaha lagu siinayaa waa tahay waxaad sheegtay inaad deegaano badan oo tuulooyin u badan sooma dheer oo gobolka nugaal hoos taga bal xaaladihii aad halkaas kusoo aragteen haddaad bulshada usoo dhawaa kuwa nooceeya bay ahaayeen
wallaahi de xoo dadkaas waxaa dad xoola kunoolaa xoolaa ama ii dilac dheer bay usan jireen ama way galan jireen ama caanay ka maali jireen rugay ku dhaafan jireen ama magaalay ugu safri jireen horta intaasi meesha ka baxday saas markay intaasi meesha ka baxday xoolihii waxay noqotay in la dhaqaalay yagii laga shaqeeyo oo meeshii yagii lagu noolaan lahaa yagii la noolayo cunto loo raadiyo waa qubad marka laa dadkii nafaqadaraa qeysa ku baxday waxaan soo aragnay dad xoogaa nafaqadara darteed ka muuqato oo afkii jiil cadcadaaday qowlasu ay cadcadaadeen oo dad waxay cunaan aada iyo aad saddexda waqti waxaa laga yaabaa hal mar inay xaraan markaasna ay qabto waxaanu ku tacalluqo magaalo xoogaa bastaana xoogaa hadii waxaadheer haddii neef ay tahaan maxa ka qashana way ku xirasanayaane caatay weeyo arigii caad qof waa ku dhacaya maxaan ku dhahaa xanuun intaa waxaa dheer biyuhu waagii hore barkadaa la isticmaali jiray oo biyo ceelal maxaan baa jiray laakiin hadda waxaa dheer biyo kharaar oo ciyaalka haddii xooga caanaaba loo socdiyo bax ku xiran caana caananida ah oo loo qaso ciyaal biyo ku sumayaan iyaguna ku xanuunsanayaan marka dadkii kor waxay cunaan mahayaan oo xoolo waxay ka cunaan mahayaan labo haddii wax loo keeno xoolahay leeyihiin aan ku badbaadin mutulina loogu galo ama waxaa loogu galo meelaha saasa laga fikeraya marka dadka waxaa dadkiina way liitaan umadiina way laata aragtida waa lakala badboolay waana marxaladii ugu adkayn jira hadda marayna awal intii hore xoogaa shaqeynayahay waa tahay xaaladii marxaladii ugu adag bayna marayna hadda waa tahay ugu dambayntii deegaanada miyiga aad tagteen iyo weliba kuwa tuulooyinka ah duruufo isku mida miyaa ka jiray mise waa isdhaamaan deegaanadu waa isdhaamaan waa isdhaamaan deegaamada qaybtood way way way way xoolaha dadka bari somaan dadka xooluhu bari usoo daaqeen way leeyihiin laakiin dadka aysan xooluhu bari aysan u tegin iyo halkaa dadka wixii ah khatar bay ku jiraan dadkaa barina xoolahooda waxbaa ku yiri dadka xooluhu aysan u hayaamin waxaa kulliita biyo iyo baag way u baahan yihiin laakiin kuwa xooluhu hayaameen khatar waxay u yihiin in biyalaan u tahay iyagana biyo biyalaan baa haysta labadaa cumur baa kala haysta weli waxaan ku guda jirnaa wararkii ku saabsanaa abaaraha shirkadda daafshiil ayaa deeq lacag ah oo cadadkeedu uu dhan yahay shan kun oo dollar waxa ay ku wareejisay guddiga abaaraha ee degmada baramballe ee gobolkaasi galgaduud lacagtan ayaa timid xilli ay dadku si weyn ugu baahnaayeen iyadoo abaarta deegaanada ka jirta soomaaliyana ay tahay mid aad u xoogaysan wariya ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan ka soo diray stuudiya daljir ee magaalada caabuduwaaq shirkadda dahabshiil guruub oo ka qayb qaadata taakulaynta bulshada soomaaliyeed ee abaartu saamaysay xilligan ayaa deeq lacag ah oo cadadkeedu uu yahay shan kun oo dollar ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee degmada balanballe si gargaar loogu sii gaarsiiyo dadka ku abaaraysan deegaanada hoos yimaada magaalada balanballe maamulaha shirkadda dahabshiil guruub ee waqooyiga gobolka galgaduud shuuka faarax awl ayaa deeqdan ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha ee magaalada balanballe anigoo ah wakiilka daabshil group ee waqooyiga galguduud waxaan maanta to wadaa deeq lacageed haatan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo guddiga abaaraha ee degmada balanballe shan kun oo dollar oo qayb ahaan u heleen deeqdaas ay ku deeqday shirkadda dahabshiil group oo ay ugu deeqday dadka walaalahooda abaartu ay saamaysay waxaana rabaa inaan ku wareejiyo lacagtaas guddiga abaaraha si dadka abaaraysan oo u baahan nolosha loo gaarsiiyo ama biyo ama baad mid jiri iyagu ay u gartaanna ay ugu gaarsiiyaan lacagtaas waa shan kun oo dollar waxaana loogu deeqay degmada balanballe iyo nawaaxigeeda bulshada ku nool cabdirasaaq cabdulle guray guduudow oo ka mida guddiga gurmadka abaaraha ee balanballe ayaa u mahad ceshay shirkadda dahabshiil isagoona shirkadaha kale iyo cid kastaoo waxayse ugu baaqay inay soo kaalmeeyaan walaalahooda abaaraysan waxa weeyaan walaalayaal aada iyo aad bay u mahadsan tahay shirkadda dahabshiil maamulaha waqooyiga galgaduudeed waxa weye lacagtaas uuna soo gaarsiiyey shanta kun ah waxa weeyaan waana ka mahad celinaynaa shirkadda iyo maamulaha iyo ciddi kasta oo ka shaqaysay iyo mulkulihii intaba waxaan leenahay ilaahay sharafkii iyo cisiba hayna siiya hayna siiyo waxa weeyaan waan ku faraxsannahay annaguna haddaan nahay guddiga abaaraha dadkii loo cidmaday oo aan wakiila ka ahayn baan gaarsiinaynaa insha allahu tacaala cid kastoo wax haysata hadday tahay shirkadaha hadday tahay dadka islaamka hadday tahay dowladda cid kasta hay-adaha waxaan codsanaynaa sida dahabshiil ay u soo gurmatay oo dadka walaalahooda abaaraysan ay ugu soo gurmatay cid walba in ugu soo gurmato ugu dambayntii ayaa waxaa goobta lagu wareejinaya lacagtan deeqda ah waxaa ka hadlay suldaan cabdinaasir xasan xirsi
meeshaan waxaan kala wareegnay dahabshiil group wakiilkeeda shuuke lacag shan kun oo dollar ah oo balambal iyo deegaamada hoostaga ay leeyihiin waxaan u mahad celinaynaa dahabshiil group maamulkeeda sare iyo shuukahan lala jooga intaba waa kabani soomaaliyeed oo tayo wanaagsan leh soomaalidana taageera xidhayada xun marka waan u mahad celinaynaa boqol kiiba boqol aad ayaad u mahadsan tihiin deeqda yartaana insha allahu qaadir dadkii loogu talagalay masaakiinta ahaa ayay gaari doontaa ciyaala cabdulaahi jaamac radio daljir balanballe
iminkana gaalkacyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa maanta waxaa laga xusay maalinta loo asteeyey la dagaalanka iyo weliba kahortaga cudurka qaaxada kaas oo isagu sanad walba dad badan ay u dhintaan xanuunkan oo ah mid la daweyn karo islamarkaasna laga hortegi karo ayaa waxaa jira dhibaatooyin dhinaca dadka ah kuwaas oo iyagu had iyo jeerba ka xishooda in ay tagaan goobaha caafimaad haddaba warbixin amuurta ku saabsan waxaa inoo haya weriye shaafici cabdulqaadir warsame oo ku sugan stuudiya daljir ee magaalada gaalkacyo iyadoo maanta ay ku beegnayd maalinta loo asteeyey maalinta qaaxada adduunka ayaa waxaa laga xusay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xafladda oo ka dhacday hoolka shirarka isbitalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka puntland iyo qaybaha kala gedisan ee ka shaqeeya adeega caafimaadka ugu horreyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug oo cabdinaasir fursad qaaliya noo noqotay in maanta gaalkacyo sidii waagii amasaf uga tagtay in loo soo wado hawshaas puntland oo dhanna loo doortay inay gaalkacyo hawshaa laga fuliyo sidaad ogtihiin hadda dhakhtarka ku sharqamiyo ogeedin hargeysa iyo iyo muqdisho ayay laad ka furan yihiin hadda waxaa ku socda dayactirkii baa socda hosbitaalka socda oo hadda la wadaa qalabkiina garow soo gaaray iyo daraagiski intaba dawadii waxaan rajaynaynaa insha allah inuu dadka loo adeegayo oo meelaha fog fog loo rifeer garaynayo in laga baaqsado runtii maantii deeqa warsame oo ka socotay wasaaradda haweenka gobolka mudug ayaa iyana ka hadashay goobtaasi alxamdulilah hadda waxaa la ogaaday saamaynta ay leedahay intay gaarsiisan tahay daaweynteeda siduu haddeer dhakhtarkii naga horreeya noo sheegay waxaan rajaynaynaa insha allah bulshadeena maanta oo kale waxa weeye baraarujin inay bulshadu ku baraarugsanaato doctor axmed xasan quruf ayaa isna ka warbaxshay herarka ay marayso t b-da intaas inaanu ogaano weeye bulshada marka qofkii qufacaya ama looga shakiyo xanuunkaas waxaanu ku weycagelinaynaa oo aanu dadka codsanaynaa inay xarunta keenaan xuruntu waa ay furan tahay mar walba waxaa laga helayaa dhakhaatiir iyo dawo firiya iyo saacad walbana idin shaqaynaya oo idinka idin adeegaya baaritaanku waa lacag la-aan dawadu waa lacag la-aan mar walbana waa ay furan tahay waxa kale oo muhima oo aan rabaa dadweynuhu inay xasuustaan oo aanu gudbinaynaa hadda waayahan dhow xanuunkii wuxuu ahaa xanuun t b-ya oo sanbabada ku dhaca qanjirada ku dhaca lafaha ku dhaca marmarka qaarkood maskaxda ku dhaca oo aan badnayn kaas ayaa wuxuu ahaa mid la daweyn jiray dawada koowaad ee t b da ayaa la siin jiray hadda waxaa soo baxay jermi u adkaystay dawadii koowaad ee t b da khatarta ugu daran buuna leeyahay jermigaasi u adkaystay dawadii t b da wuxuu noo yimid labaatankii sano aan burburka ku jirnay wixii ka horreeyey bishii agost baan leeyahay ee laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii ka horreeyey ayaa la hela wati dadkaasi sadde sagaal iyo tobanka ahaa afar ka mida dawada waa gooyeen labana waa ay dhimatay saddex iyo tobanna muddo sagaal bilood oo la daweynayay si fiican bay dawada u dhoweeyeen oo waxay noqdeen dawada nooc ay si fiican uga biskooday ayay ahaayeen marka waxaanu insha allah waxaanu waayahan oo dhan raadinaynay sidii dawada nooca labaada loo bilaabi lahaa muddo dheer bay wasaaraddu dadaal badan samaysay hay-adaha bartinarka la ahaa ee world vision ugu horreysay iyo w o j da waa la shaqeeyeen dawadii m d r-ka hadda waa lasoo raray waxaa la keenay magaalada garawe iyadoo dhan waxaana la rajaynayaa in dhowaan gaalkacay loo soo raro oo la keeno ugu dambeyntii waxaa kulankaasi soo xiray agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo doctor maxamed xuseen aadan xanuunka t b da oo ah xanuun runtii ku haya culays keyra caadi ah oo jiro bulshadeenna xanuunkaasi dadku maro badan waxay xoogga saaraan ama dhab ahba inuu ku dhaco muxuu habka muxuu ahaa neefsiga laakiin xanuunkaasi waa xanuun jirka ogadeena systemiska ogadeena ka jira meeluu u badbaadiyo ma jirtaay waxaa jirta t b dii xataa ku dhacaysa maqaarka t b dii ku dhacaysa cidiyaha t b dii ku dhacaysa muxuu ahaa maskaxda iyo xubabkeeda t b dii keliyaha tii beerka tii xiidmaha inagu laakiin taynu badanaa maqalla waxa weeye waa tan ku dhacda habka muxuaa stashka u herayo hawada aynu qaadano waa samabada marka xanuunkaasi waxyaalaha yaab kale waxa weeye inagu waddankeenna africa xanuunkan waa loo keenay tirooyinka lainoo keenay uu ka mid yahay dadk dayowka markay inoo yimaadeen aynoo keen inagoo difaaca ka lahayn baa dadkeenu si si keyra caadiya u qaateen marka maanta waxaan rabaa inaan xoogga saaro laba arrimood waxaa koodhan waa ka warhaysa ama idinkaa raadsanka macluumaadka ah ee xanuunkaa markii dadku ay arkeen dhibaatadu leeyahay bulshadeennu waxay bilaabeen qofka xanuunka qaaxada uu ku dhacdo sanbabka ah inay dareemeen inuu yahay xanuun la yska qaadayo marka bulshada waxay astaysay in qofkaas dadka laga dhex saaro meel gaara loo oodo hadalkaas waa hadal muhiima weeye ooditaankaas qofkaas dadkii laga dhex saaray faquuqidda ah wuxuu abuuray dhibaato maanta in haysto afka qalaad uu yidhaahdo stigma qofku jiradii inuu la dhuunto inuu ka xishoodo inuu xataa tago xaruntii dawada inuu dawadii qaato marka walaalayaa arrinta noocaasa tiibidu waa xanuun fudud oo la daweyn karo oo jirooyinkaa la mid ah sida cagaarshowgeena ku dhaca sideena ku dhaca muxuu ahaa dhiig la-aanta sida muxuu ahaa nimonia ama afwanaankayna ku dhacda weliba isagoo maslan wuxuu ga duwan yahay dawuu leeyahay haddii sidii saxaa loo qaato xanuunkaas cirib tiraysa marka fadlan dhallinyarada iskuullada dhigata baa maanta istigmaha ugu baran iyagii baa dadka bulshadeenna ugu badan ah iyagibaa meel isugu imaanayo class ba waxaa dhigi karta afarta arday dhiganayso marka hal xaba hadduu qabo qufco hal mar ama hidhiso ama qufco ayuu dhammaan qaadsiinaya marka waxaa laydinka rabaa inayna ka xishoon inaan xanuunkaas aynu wax ka qabanno waa inaan takhtarka u tagno waa inaan muxuaha dawadiisa qaadano waa inaynaa magaciisiinin waa inaynaa u arag inuu yahay jiro jirada kale ka duwan waa jiro hargabka ma daweyn karro annagu waa viral disease waxaan ka qaban karra male jirkeenu iska difaaca maahane laakiin t b du daway leedahay
shaafic cabdulqaadir usame raadiyo daljir gaalkacyo
culimaauddiinka ahlu sunna waljamaaca ee gobolka mudug ayaa samaystay dallan ay ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo jamciyadda albadar munaasabadda jamciyaddan loogu dhawaaqay oo ka dhacday magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha culimaauddiinka ku midoobay dalladaana oo ka kala yimid guud ahaan gobolka mudug nabadoonno iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka afayeenka dallada culimaauddiinka albeder sheekh maxamed cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in ay hirgelin doonaan kulleejooyin iyo weliba dugsiyo dadka tabarta yar gaar ahaan agoonta lagu baro diinta islaamka miiska inoo saaran hadda waxaa ka mid ah inaanu samayno college ay jimciyaddu maalgeliso insha allahu tacaala iyo maxaanku idhaahdaa madaaris dadka waxa weeyaan iisheeg lagu caawiyo dadka tabarta daran dadka agoommada ah maxaanku idhaahdaa ilmaha masaakiinta ah kulleysyo iyo madaaris lagu carbiyo lagu soo saaro ayadoo la barahayo diinta islaamka iyo maadigaba xaqiiqaha waxaa saldhig inoo ah diinta islaamka waxaa kaalma inoo ah ama caawinaad inoo ah waxaa loo yaqaano maadiga ama cilmiga dunawiga ah insha allahu tacaala howlahaas oo dhan miiskay noo saaran yihiin waxyaabaha miiska noo saaran waxaa ka mid ah ragga darajadooda ay ka sarraysa b h d holderska ee mashaa'ikhda ah darajada b h d-ga ragga ka sarreeya mashaa'ikhda ah ee mudarisiinta ah ee magaaladeennan iyo gobolkeennan iyo deegaanka aanu ku sugannahay ee maamulka aanu hoos nimaano ku nool inaanu insha allahu tacaala darajada ay u qalmaan insha allahu tacaala inay helaan maxaan ula jeedaa waxaa inoo jooga rag fanni kasta ama nuuc kastoo shareecada islaamka ka mida aqrin kara mashaa'ikh badan baa joogta oo waxaa weeyaan aada wada taqaanaan waxaa ka mid ah haddaan magacaabo sheekheena jaliilka ah maxaanku idhaahdaa taqiga ah ee kaamirka ah ee qarsoon ee waxaa weeye suufiga ah sheekh cabdiweli owliyo sheekh xaashi sheekh mursal faarax caliyare sheekh cabdinuur dayib mashaa'ikhda gobolkeenna ku nool sheekh asad musaxood sheekh mursal share maxamed mashaa'ikhda deegaankan hadda ku sugan iyo kuwa ka maqan ee gobollada kale ku maqan in raggaasi aqoon ahaan marka la qiimeeyo darajada b h d-ga ee shahaadooyinka ugu sarraysa aqoon ka sarraysay wataan xaqiiq ahaan wax la qarin kara maaha maxaa yeelay adduunka wuu ku yar yahay shaksi mutafanin ah nuuc kastoo daraaso ah akrin kara bilmathal hadda masjidu shamsudiin oo kale daraasada maanta ka socota ardayga waxa weeyaan fani aan laga dhisin ma laha huddo waa ka daran tahay masjidu maxamed rasuulullahi kasii waaba kasii daran yahay masjidulcasiis waa wax la sheegi kara maaha waa masjidu taqwa dadka noocaasiya waxay u baahan yihiin dhowaan dawlad baa imaan doontaa waan ictiraafsannahay mashaaikhdeennu inay darajada noocaasi annaga inooga sarreeyaan laakiin dhowaan dawlad baa imaan doonto waxa weeyaan wadaad ama sheekh aan nahay shahaadana ma wato la iskaba yeeli doona insha allahu tacaala shaqooyinka miiska noo saaran waxaa ka mid ah in jaamacadaha ugu sarreeya ama dalkeenna ha noqdaan ama dalalka deriska ha noqdaan ama waddamada carabta ha noqdaan jaamacadaha noocaas iyo xiriir fiican baa inoo socdo in imtixaanaad online naloo soo dira haddii ilaahay imtixaano online ah oo internetka lagu qaadi doono laguna qiimayn doono shaksiga aqoontiisa marka waxaan qiyaastayaa culummadeenna iska dhaaftay ardadii waxa weeyaan inaysan imtixaankaasi ku dhici doonin baan aaminsanahay waa imtixaanada ragga b h d holderska ah ay ku qalin jabiyaan in naloo keeno shahaadadan annagoo gaalkacay fadhinan la inoo keeno insha allahu tacaala inta yar ay naga dhiman insha allahu tacaala iska maxaanku idhaahdaa ii sheeg ayadu way iska imaan nabadoon axmed diiriye cabdiqurac oo isaguna ka mid ah nabadoonnada gobolka mudug kana qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey midooda dalada cusub ee albeder haddaan biloobay magacyadoodii hore maanu aqoon markii hore laakiin hadda laga bilaabo waxaanu aqoonsanaynaa lana shaqayn doonaa magaca ay ku midoobeen iyo culimada hagaysa aad iyo aad baan soo dhaweynayna gudoomiyaha dalladda culimaa-udiinka albeder sheekh jaamac ayaa isaguna ballan qaaday in ay ka shaqayn doonaan wanaagga iyo weliba khayrka waxaa la yidhi markii urura la sheego waa laga naxaa ururadii aad ku dhibaatooteen ee aad ka naxdeen magacyadooda inaanan la mid noqon una soo dhowaanin culimmadii aad taqaaneena sababta u noqotay inay soomaaliya mi-a filmia muslim noqoto sunni noqoto dad islaam ee laga nabadgalo ay noqoto hadafkoodii iyo maxabadoodii iyo wanaaggii inay tari jireen iyo wax kasii maaragtay oo khayrkii inay tari jireen wax la mid ah ama ku agdhow ma gaari karnee inaanu inuu ku shaqayno ayaan jecelnahay allah na garsiiyo sheekh cabdiraxmaan salaada diirshe oo ka mid ah culimmada waaweyn ee gobolka mudug ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxa uuna ka warramay ujeeddada laga leeyahay midoogan iyo weliba waxyaabaha ay ka shaqayn doonaan salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabica biixsaani ilaa yowmidiin amaa bacdu wixii la oran lahaa oo culimahaan la oran lahaa baa loo yidhi waxaan ka hadlay labadaa ayadood inaan ku soo gaasho maadaama la yeelay aayadda koowaad suuratu alcimraan waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkari walaaika hum muflixuun waxaan leenahay jamciyaddan ama qur-aan laysku geeyey waxaa ilaahay weydiinaya ilaahna ka rajeynaya inay noqdaan kuwa ilaahay aayaddaas ku tilmaamay oo ilaahay wartakun halleelo ummatun jameeco yadcuuna ila alkhayr khayrka idinkugu yeedha wayanhawna cani lmunkari xumaanta la reebta wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar walaaika hum muflixuun kuwaas oo lagu tilmaamay kuwii yimaanay kuwaasi waa kuwii aynu dhaxallay ee soomaaliya si amaana oo aan qoliyo sidan boqolkiiba boqol islaam uga dhigay oo ahaa naxariistoo markii wadaad kitaab harag ku jadiyeysan yahay soo baxo la aamini jiray haddii colaali jirin amaaf ilaa qaadayo haddii colaali jir colaada ilaahayoo qaadayo haddii khilaaf jira khilaafkiila qaadayo oo naxariista xambaarsanaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa kuwa wadadoodii inay noqoto jamciyadda salaatullah calayka salaamullah calayka ya mustafa salaami calayka ya
macadka alcimra brayford school waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarasho ee soo saara xirfadleyda kala duwan waxaana sanad walba ka qalab jebiya arday aad u tiro badan iyadoo duruusta lagu bartana ay ka mid yihiin saxaafadda caafimaadka kombyuutarka iyo weliba kuwo kale oo fara badan warbixin amuurta ku saabsanna waxaa inoo haya weriye shaafic cabdulqaadir munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay culumta saxaafadda iyo caafimaadka ee maxadka alimra ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday dowladda maamulka al imra arday waalidiin ugu horeyn ayaa waxaa goobtaasi ka hadlay maamulaha maxadka al imra cabdixaakiin cumar caabi isagoona ka warbaxshay heerka waxbarasho ee maxadka degmada waxbarashada gobolka mudug agaasimaha guud ee isbitaalka gaalkacyo iskuduwaha caafimaadka gobolka maamulaha iskuullada iskuulka hoose dhexe ee barqadle iyo madaxda kale si agaasimaha idaacadda radio darajir gaalkacyo saxaafadda macalimiinta ardayda waalidiinta waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantaas kadib iskuulkan alcimra private school guud ahaan soomaaliya wuxuu ka hana qaaday kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeetii soomaaliya muqdisho ilaa iyo haddana wuu ka furan yahay wuxuu kaloo xaramu ku leeyahay dhammaan gobollada soomaaliya oo ay ka mid yihiin gobollada puntland gaalkacyo qardho boosaaso garowe inta kalena insha allah waxaan rajeynaynaa inuu sii gaari doono soomaaliya wuu ka tilaabay macadkani wuxuuna xarumo waaweyn ku leeyahay kenya iyo ethoobiya waxaan rajeynaynaa runtii inuu sii gaaro east africa inuu sii gaaro ayaa runtii aan aada u rajeynaynaa oo sida uganda o kale oo qorshaha ku jira runtii macadkani waxaynu ka furnay halkan ama ama gobolka mudug ama puntland oo dhan waxaan ka furnay laba kun iyo labiyo toban ilaa iyo haddana si toos ah ayuu u howlgalaa xarumihiisuna waxay gaarayaan puntland ilaa iyo lix xarumood ayuu ku leeyahay puntland macadkani wuxuu soo saaray arday fara badan marka aan ka hadalno puntland waxaa ka qalin jibisay dufcadooyin fara badan oo ay maanta ka mid tahay dufcaddan aan maanta u fadhiino madashan oo runtii ay ku qalin jibinayaan arday gaaraysa lixdan arday oo dhammaysatay caafimaadka saxaafadda luuqadaha runtii iskuulku wuxuu bixiyaa maadooyin fara badan oo ay u badan yihiin xirfadaha sida umulisada sheebaarka cilaanka harqaanka xirfadahaas oo dhan ayuu macadku runtii diyaariyey oo ugu talagalay inuu xirfadlayaal soo saaro xalfadda xalfaddii ka horreysay xirfadlayaashaas ayaa qalin jebiyey laakiin hadda maanta kuma jiraan sidaa daraaddeed marka wuxuu ugu talagalay dhallinyarada dhibaatada badan runtii dareemaya ee tahriibka iyo waxa ay u badan yihiin in xirfad loo sameeyo xirfadahaasna runtii si dhaqsa ay ugu howlgalaan ugu shaqaystaan maxaa yeele harqaanko kale muddo saddex bilood ah ayaa lagu tababaraa ardayda deedna waxa weeyaan magaaladiisa ayuu runtii kaga shaqaysan karaa xirfad bayna unoqonaysaa cilaanka gabdhaho kale waxa wey cilaanka ay runtii si aada u bartaan xirfad deg dega weeye ilaa laba bilood oo kale isku ugu bixiyo tobabar isla markaasna ay gabdhuhu si weyn xaafadaha runtii ugu soo kordhiyeen ma garanaysaa xiliyada munaasabadaha oo kale ay runtii si aad ah ay u ay bulshadooda runtii ugu adeegaan macadkaani marka waxa weye wuxuu u taagan yahay runtii u shaqaynaya waxa weeye waa bulshadiisa weeye wuxuuna doonayaa runtii in bulshadu ay yeelato xirfado kala gedisan si xirfad xirfadahaas loo loo sameeyey ay runtii gobolkooda ugu soo celiyaan oo ay gobolkooda iyo puntland wax ugu taraan gaar guud ahaana soomaaliya runtii ay wax ugu tarin doonaan ayaan rajaynaynaa waxaan aada ugu mahad celinayaa macalimiinta iskuulka oo runtii xalfaddan si aada usoo diyaariyey oo dhibaato badan kala kulmay maalmihii la diyaarinayo o kale runtii aan dareemayey inay si aada u taagnaayeen haddana ay shaqaynayaan oo ay dhex taagan yihiin oo nidaamkiina iyo hawshan ay wadaan aad baan ugu mahad celinaya macalimiintaas mas-uuliyiinta kale oo kasoo qayb gashay xafaddana si kala ilaaba ayaa ugu mahad celinaya waalidiinta runtii nala jooga maanta ee dhalay ardada qalin jibinaysa ee runtii wati badan ku bixiyey saborti badan bixiyey waxaan leenahay runtii maanta aad dareemaysaa farxaddii aad intaa runtii intaas aada soo wadeen oo aragteen maalin ka mid ah inaad aragtaan maanta ayaad dareemaysaan oo ardadiina runtii qalin jibinayaan oo farxadda aad la qaysan doontaan aad baa umahadsantihin gudoaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug ayaa isna ka hadlay munaasabadaasi runtii way mahadsan yihiin maamulka isku soo dabrida xafladan qaaliga ah gaar ahaan dadka xirfadda la barayo waa wax aada u muhiimsan saad ogtihiin xirfaddu ereyga xirfaddu waa skiil weeye skiilku waa wax gacanta laga qabto weeye ama maskaxda laga qabto ama gacanta laga qabto marka xirfaddu waa wax qaali bini aadamka bulshada ku ah saad ogtihiin dal baa dal uu ka horumaray intuu ka xirfad badan yahay ereygaas aada buu muhiim u yahay waa ku celcelinaya mar saddexaad xirfaddu ma aha dadka saa u taqaaniin dadka qaarkiisa u yaqaaniin inay dadka khaas ku kooban tahay xirfadda gacanta xirfaddu waa wax aada u qaali ah weeye gaar ahaan markaan usoo laabanno dhanka aan hadda mas-uulka aan ka nahay caafimaadka markaan usoo laabano tusaale ahaan technicalku xirfaddu waa wax qaali ah sida aad aad taqaanaan x-raygu ama raadyadu waa xirfad qofka kalkaaliyaha caafimaadku waa xirfad umulisadu waa xirfad dhakhtarku waa xirfad suuxyuhu waa xirfad qofka radiologistaha altrasonka e c g-ga saaray waa xirfad inta waa xirfad weeye marka saad moodeen dalku qaali weeye adinkuu ii baahan yahay sida hadda warbixinadii u dambaysa la sheegayo afar labaatan qof baa tobankii kun oo qof loogu talagalay inay xirfad ka yaqaanaan dhanka caafimaadka tusaale ahaan tobankii kun oo qof afar labaatan inay xirfad yaqaanaan oo xirfad caafimaad ka shaqayn karaan dalkeenna ma heli karo intaa tiro laeg ma mana mana hayo marka adduunka hadda sida la ogyahay dowladaha gaar ahaan asia sida jaban oo kale iyo thailand iyo dadka markaa su-aalaha weydiisay waxay horumar ku gaareen waa xirfadda ay yaqaanaan labada qodob ugu muhiimsan markaa su-aalaha weydiisay waxay ku leeyihiin waxaan ku gaarnay horumarkan waxa weeye saacadaha shaqada aan badinno annaga waxaa laga yaabaa inaan shaqayno laba saac subaxna soo galno labaiyo tobanka duhurna ka baxan saas sida sida loogeya saa weeye galabtiin waxa la soo gala afarta galabnimo shantaa laga baxaa meelaha qaarkood sida xawaaladaha o kale iyo xarumaha dowladda qaarkiis halka waxa laga yaaba lix saac inuu ku shaqeeyo ama siddeed saac waxa dhameen shaqeeyo iyaga waxaa laga yaabaa hal saac subaxnimo soo gelaysaa ama lixi soo gelaysaa gabadhu meesha ka shaqaynaysa dowladda shanta galabnimo ka baxaysaa marka waxaa la yidhi dalba dal intuu ka wakti shaqo badan yahay ayuu ka horumar badan yahay waxa lasoo ogaaday weye iyo tan labaad waa middaan hadda ka hadlayo xirfadda ah runtii waxaan ku jiraa maantay ilaah waxaan ka baryaynaa runtii kulligeen aan qalbiga gelinayna in abaarta naga saaro agaasimaha xarunta daljir gaalkacyo jamaal faarax aadan ayaa isna ka hadlay munaasabadaasi waxaad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb gala xafladdan ay ka qali jebinayaan ardayda tirada badan oo isugu jirta caafimaadka iyo saxaafadda iyo qaybo kalena waa la sheegayey anu si gaara waxaan u xiiseynaya runtii caafimaad waxba kama aqaano weligii qof irbad kuma durin laakiin bahda saxaafadda aad ayaanu u maarata xuseynayey waxaana filayaa inaanu ay noqon doonaan qaarkood inay idaacadda darjiriyana mar kale ka mid noqon doonaan iyagoo haddaba ku jira marka ugu horeysa waxaan rabaa labaatan beri ka hor idaacadda darjir waxay qaadatay nin ka mid ah ardadii ka qalin jebisay macadkan oo hadda ahaa ninkii wax duubayay waayada waxay socday marka tartan ah markii wiil la qaatoba gabarha la qaato ilaa gabdhuhu xaq way uleeyihin iyaguna shaqada inay helaan hadda waxaan halkan kaga dhawaaqayaa gabar ka mida gabdhihii saaka qalin jebinayo shahaado qaadanaya inay darjis isla berriba qaadan doonto maamuluhuna uu soo gudbiyey magaceeda intaas kadib qolyahan bartay saxaafadda waxaa laga yaabaa inaad maanta isu aragtaan dad tegey oo tegey oo tegey laakiin runta markaa idiin sheego anugu shan iyo labaatan sanaan ka shaqaynayay bahashaan haddana markii aan isqiimeeyo cilmigeeda boqol kiiba toban ma baran intaasna waa ku dhex jiray waayo maalin walba wax cusub baa kuu soo baxaya maalin kasta dhibaato horlaa imanaysa maalin kasta aqoon aadan gaarin baa kuu imanaysa waxaa la rabaa marka qofku inuusan marna niyadjabin ee uu dadaalo sidii uu mihinaddan uu uga guulgaari lahaa haddaa waxaan dhegeysanayay qolyihii dhallinyaradaha warka akrinayay meelaha qaarkood way ku saxnaayeen meelaha way ku khaldanaayeen inaan isu qarina ma aha waxaa jira waxaan malay inaad soo qaadateen qodobadan la yidhaahdo maxaa dhacay iyo xaggee ka dhaceen iyo see u dhaceen iyo goormay dhaceen soo maaha wuxuu sharciga saxaafadda kuu sheegaya markii ugu horreyso aad war bilaabaysid saddex qodob oo su-aal saddex su-aalood waa in warkaaga baragraafka ugu horey waanaad kaga jawaabtaa waa maxay saddexdaas qodob maxaa dhacay goormay dhaceen xaggee ka dhacay haddaay waxaad sheegteen waxaasaa dhacay dadku marka way isweydiinayaan marka lagu leeyahy warkaagu waa inuu yahay war cad oo kaliir ah waa waxaasoo kala imanaya shil ayaa saa ka dhacay toddoba qof baa ku dhimatay soo ma intaasaan idhi dadkii dhaawacmana waa la qaado isbitaal baa la geeyey qodobka kala maqan waa xaggee xaggee ka dhacay shirku lama yaqaan shilkaas meelu ka dhacay waa inaad ka jawaabtaa shil baa dhacay gaalkacyuu ka dhacay saakuu dhacay saddexda waa inay israacaan munaasabadda ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay waxqabad dhanka saxaafadda ah oo ardaydii qalinjabisay ay soo bandhigtay ugu dambeyntii agaasimaha isbitalka guud ee magaalada gaalkacyo doctor maxamed xuseen aadan ayaa isna ka hadlay goobtaasi
waxaan rabaa inaan hal kelma idin xusuusiyo dhallinyaroy waktiya adag baanu maraynaa waddankeennu dadkaana dalkaana dadka u maqan oo la rabo inay hantaan xilalkiisa waaidinka tacliintii ayaa bilowdeen qof walbaba qayb qaybtu kaga jiro waxaan markaa si gaar ahaan idinka codsanayaa inay naalumin fursaddaas qaaliga oad hesheen oo qof walbaba tabaciisa gaar ahaaneed oo waxbarasho inuu sameeyo anugu hadda halkan waxaan u taaganahay xirfadahaas kala duwan oo aad samaysaan anugu waxaan ka tirsanahay bahda caafimaadka si gaar ahaaneed waxaan rabaa inaan u jeediyo qolada caafimaadka barata caafimaadku waa xirfad qaali ah caafimaadku waa shay utility waxa weye sida korontada biyaha iyo waxyaalaha nolosha u baahanto aan laga maarmi karin oo kuwa kaloo aan sheegay hadda waxaa weeye waa la iibsan karaa laakiin caafimaadka lama iibsan karo waa shay qaali ah qofna ma garan karo adeega caafimaad oo qofka caafimaadka marka u baxsho oo bulshada siiyo wixii cid iibsan karta oo qiimayn karta ma jirtaay marka xirfadaasaa qaaligu ah baa doorateen waxaan idin rajeynaya marka inaad ku dheganaataan oo mansabadaha kala duwan oo aad qof walbaba xirfad u doortay sidii kuwaada la sheegayo muxuaa kalkaalayaasha umurisooyinka dhammaan xirfadaha kale oo iskuullada kaleoo ka jiro tacliintiinaas muxuaa caafimaadku aa bilowdeen fadlan hore usii wata annagu isbitaal ahaan waan ognahay iskuulka alcimra isbitaalku wuxuu yahay siteka ay ku qaataan practical training ee dhallinyarada caafimaad ka soo baxda marka arrinta adeega noocaas oo isbitaalku idii fidiyey waa aragtiin hadda halkaan fidhay oo nasiibka noocaasa yeelatay waad la wadaagi kartaan diina kaleoo soo socota isbitaalku misena wuxuu leeyahay programyo kala duwan oo caafimaad oo aan u disaan garaynay qof lababa suu wuxuu rabo inuu gaaro si deg dega laga bilaabo ilaa programyo shorti ah oo kooban oo saddex wiig bil laba bilood saddex bilood ilaa lix bilood oo program certificatesah iyo programyo diploma iyo bachelor iyo masters intaba ah oo caafimaadka ah baa diyaaridii ah marka fursadaha noocaasa fadlan ka faa'iidaysta waxbarashada caafimaadku waa shay qaali ah intaas ayaan rabaa maanta inaan idila wadaago waxaan idiin rajaynayaa waddankiinu waa waddan nimcaysan waa waddan khayraad ilaahay kheyr caadiya u geliyey waa waddan kaga yala adduunyada meel istraatiijig ah oo caalamka o dhan ay kusoo halgamayaan hadda qofkii dareen leh baa garan kara sidee laynoo xiisaynayo marka xiisaha noocaas ee wanaaggaas dadka kaloo aan u dhalan ay arkeen ilaahay idinka ha i tuso shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
qaar ka mid a dadka naafada ah ee ku nool degmada balanballe ee gobolkaasi galgaduud ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo oo soo wajahday waxa ayna cabsadeen in si deg deg ah kaalmo loola soo gaaro weliye ayaan le cabdulaahi jaamac ayaan istudiya daljir ee caabud waaq warbixintan ka soo diray naafadan uu isugu jira kuwo ku waxyeeloobay haraadiga walxaha qarxa oo inta badan ku aasan dhulka iyo kuwo ku naafoobay cudurka dabaysha ayaa sheegay inaysan helin daryeel ku filan xilligan oo ay jirto abaar saamaysay dad iyo dunyo qaar ka mida naafadan ayaa iiga warbixiyey xaaladda nololeed ee iminka ay ku nool yihiin waxaa la yidhaha faadma jaamac oogi waxaa weeye curyaan baan ahay anoo ari ku jafaayo geed amiina igu qaraxday xagee wax kaa gaaray marka lugaha dambe qaarka dambe maskax maskaxleydaas dhabarka maskaxleydiisaas ayuu maxaata i kala go'day marka socodkii waan gabay gurguurashadii haddaan gabay waxaan doonaynaa annagoo ururka hogaamiinta ah in si islaamnimo leh oo ilaahay dartiisa wax noogu kugu qabto xulaad maleed adugu awlaad malihi eh, ninna malihi wiil iyo gabar midna malihi ilaahay iyo ummaddiisa asaan isaga dhex noolahay rabbigayga waaxidka ah baan halkaas u fadhiyaa ummaddaas muslimka ahaan isaga dhex nool ilaahay baa mahaddaasna iskale cudurka la yidhaahdo bawliga ama dabaysha baan ku naafoobay lugta biixda yaan naafo ka ahay annaga aad arkayso awlaad baan leenahay ilmahan korsanaa annagoo shaasa haddana wax macnaha tasiilaad iyo noo fidiyo oo na tacaawunaa ma jiraan marka waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka iyo dowladda federaalka iyo dadka soomaaliyeed ama diaspora ha noqoto ama dad gudaha jooga ha noqoto waxa ay na awoodi karaan inay nagu taraan waxaa la yidhahdaa cabdi cali maxamed waxaan ku naafoobay labadii kun iyo saddex iyo tobankii qarax igaga gaaray magaalada muqdisho baan ku naafoobay oo lugta igu go'day intii ka dambaysana halkan oo andigaan u ah baan usoo wareegay sidaa la ashrigeed ninkaas leeya saxaabul ciyaarana waan ahay sagaal sagaal ciyaar ha joogo waxaan ka heli jiray markii horeeto biilka oon ku tiirsanay xoolaha miyiga ayaa mar waxbaa naga soo geli jiray markii xigtay xoogayga waan xamaalan jiray xoolihii miyigana abaar baa leebtay xoog iyo xamaalka meesha uga baxay haddana ma jiraan wax aan jasiilahaas ka helno oo ama hay-adaha deeqda bixiya ama maamulada dowladda ah ama federaalada federaalka ah ama maamul goboleedyada ah sidaasoo ay tahay hadda annaga macaya hadda taarget gaara ma ahin waa ciidamo naga warqabina waxaan joognaa xuduud geesa waxaan ku codsanaynaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dowladda federaalka iyo dowladda muslimkaba ama khaasatan soomaaliya qurbaha iyo dalkaba in jasiilaad noo fidiyaan saacidaan gudoomiyaha ururka naafada ee degmada balanballe odowaa cismaan dhalin ayaan wax ka weydiiyey tirada guud ee naafada ku nool magaalada balanballe bismillahi raxmaan raxiim tirada guud ee degmada balanballe waktigan xaadirkaa boqol toban iyo afar bay maraysaa dad badan oo aanan weli imaanin xarunta maxaanku idhahdaa naafadana way jirtaa oo soo socda maxaanku idhahdaa marka koowaad waxaan codsanaynaa samafal iyo kaakulayn qalab caafimaad waxaa noo daran dad xabadaha ku jiraan dad maxaan ku raha jajaban dad u baahan qalabka maxaan ku raha naafadu sida mootooyinka sida biraha lagu boodo sida caafimaad oo xabado qaar baa ku jira waxaan codsanaynaa boqolkiiba boqol dowladda federaalka ah maamul goboleedyada inay nacaawiyaan muslimiinta hay-adaha samafalka adduunka dhammaan waxaan ka rajaynaynaa inay taakulayn iyo caawimo noo fidiyaan ayala cabdulaahi jaamac radio daljir balam barnaamijkii caawa iyo daljirna intaas ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka midlama intaas uman doona waa jamaal faarax adinoo barnaamijka idila socodsiinana ku dhaafaya sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu